bisha soo socota ayuu hirgelayaa sharcigaasoo uu noqonayaa sharci si rasmiya u hirgala taasoo insha allah uga dhigan dadka ajnabiga ah guul weyn oo taariikhiya waxyaalaha ka mid ah ama ku jira sharciga waxaa ka mid a in ilmaha wadankan ku dhashay uu si fudud oo otomaatiga u qaadan karo dhalashada wadanka haddii mar waalidkii ay ku nool yihiin muddo shan sana wadankan waxaa kaloo ka mid ah in qofku laba dhalasho uu qaadan karo iyo ka badan oo markii hore waxaa mamnuuc ahayd qofku in dhalashada jarmalka mooyee dhalasho kale u qaato waa inay ka tanaasusaa dhalashada wadankaagii marka tan waxay ka dhigan tahay in dadkii ajnabiga dhan loo fududeeyay dhalashada wadankan ay qaataan intaa keliya maahee sidoo kale waxaa lagu qaadanaya dhalashadii wadanka saddex sano iyo shan sano saddex sano waxaa ku qaadanaya qofkii wadankan wax ku bartay ama sidoo kale luuqada ka haysta shahaada aada u sarreysa iyo sidoo kale shan sano waxaa ku qaadanaya dadka caadiga ah oo shuruuddii buuxiyey
maxay ahaayeen markii hore caqabadaha dadka ka hortaagnaa in dhalashada ay qaataan waxa ugu weyn ee dadka ay wajahayeen ee u diidayay ama ku cuslaynayay in dhalashada jarmalka ay helaan maxaa ka mid ahaa tusaalahaan kale sideed sano bay ahaan jirta dhalashada in lagu qaato shuruudo fara badan oo adagna waa jireen kuwa shuruudaas oo dhan iyo nidaamkaas oo dhan hadda waa laalay waxaa ka mid ahaa tusaale ahaan kasoo qaad ilmaha wadankan ku dhashay oo kale inuusan si sida wadamada kale oo yurub iyo wadamada america oo kale iyo uusan dhalashada automatic u qaadan karin oo ay sida hadda sharcigan cusub u dhigayo sida sharcigaas oo kale ma jirin waxaa kaloo ka mid ahaa waxyaala waxaan dhigi karaa runtii dowladda laftigeeda culays badan baa soo wajahayo wadankan jarmalka dadkiisii waayeel bay noqdeen kulligood waxay usii dhawaanayaan marka inay shaqa ka fariisamayaan ilaa iyo saddex boqol oo kun ka badan shaqaalaha baa loo baahaya wadankan jarmalku sanadada soo socda sidaa darteed waxay dowladda laftigeedu fahamtay in dadka wadankan ku noola fursad la siiyo si ay wadanka wax ugu yeeshaan oo uga qayb galaan sidoo kale dadka ajanabiga ayo iman doonana lagu dhiirigeliyo maadaama ay qaadanayaan dhalashooyinka wadanka jarmalka ay u noqoto dhiirigelin iyo ina dareemaan dadku ina wadanka wax kuleeyihiin qaxootiga faraha badan ama dadka soo galootiga ee ku nool dalka germany waxaa ka mid a qaxooti soomaaliyeed iyaga markii horey waxaa la sheegay inay si aada ugu sii adkeed oo caqabad xoog leh ay ka haysatay qaadashada dhalashada marka maxaa ku gaar ahaa ama soomaalida waxyaabaha u gaarka ahaa oo ay kaga duwanaayeen ummadaha kale ee u diidaya ama ku adkeynaya inay helaan dhalashada dalka jarmalka ee maxaa ka mid ah
su-aal muhiima wey su-aashaasu waa sidaa sheegtay weeye waxaa og tahay wadankeeni soomaaliya in dowladnimadii ay ka burtay oo dowladdii awoodda lahayd kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii wixii ka dambeeyay dowlad la-aan uu ahaa ama dowladda uu leeyahay aysan ahayn dowlad runtii waddamadan jarmalku ay aqoonsan yihiin dukumentiyada ay soo saarto taasaa marka waxay ahayd caqabad ka mida caqabadaha dadka soomaalida hortaagan maadaama shuruudda ugu horeysa qofku in dhalasho la siiyo waxaa ka mid ah in qofka wadankiisa uu cad yahay oo la rabo qofku inuu caddeeyo wadanka uu kasoo jeedo maadaama waddankaaga dukumentiisa la aqoonsanaya hadda ma caddayn kartid taasaa mushkila ahayd laakiin arrintaas annaga ka hayadseeka ahaan iyo jaaliyadaha wadankan ka jira iyo iyo hay-adaha ajnabiga u doodaha iyo xisbiyada socialka ah iyo baadidaal fara badan waxay geliyeen in loo helo nidaam kale oo dadka soomaalida iyo dadka ajnabiga oo lamidka iyaga ay ku heli karaan dhalashadii iyagoo aan mar walba dukumentigii soomaaliga oo aan la aqoonsanayn lagu xirayn marka dadka soomaaliyeed ama qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool dalka jarmalka sidey u arkeen marka xeerkan fududaynaya inay qaataan dhalashada dalkaasi oo markii hore ku adkayd dadku runtii aad bay u soo dhoweeyeen aad bayna ugu farxeen niyad bayna runtii u hayaan arrintaas maadaama marka hore ay aaminsanaayeen dad gacmaha ka xira inay yihiin oo aan weligood ka faa'idaysan karin fursado fara badan oo waddanka jarmalka sida fursadaha doorashada iyo siyaasadda inay ka qayb galaan maadaama ay jiraan dhalinyaro fara badan oo runtii aqoon-yahanaa oo waddankan wax ku bartay iyo dad hami ka leh waddankan inay wax ka noqdaan oo wax ka qabsadaan fursad bay u tahay runtii dadka soomaalida ah iyo dadka ajnabiga guud ahaan weliba khaasatan dadka soomaalida muddo fara badan gacmaha ka xirnaa wadankan jarmalka in maanta gacmahoodii loo furay oo ay ka faa'idaysan karaan inay iyaguna wax doortaan iyagana la doorto siyaasadday ka qayb galaan marka sharcigan ama xeerkan in dowladda jarmalka ay ku dhaqaaqdo oo weliba dadka ay u fududayso qaadashada dhalashada maxaa keenay xilligan maxaa ku riixaya dowladda in sharcigaas ay hadda soo saarto waxyaalaha ugu waaweyn oo kalifaya waxaa ka mid ah maadaama xisbiyo u ololeeya dadka ajnabiga ay dowladnimadii hadda hanteen oo ay ku guulaysteen sidoo kalena xisbiyo kale oo iyaguna jaalla ah oo shaqaalaha iyo shirkadaha u dooda iyaguna ay ka mid yihiin xisbiyada dowladdan haddeer midowda ku ah arrimaha keenay taasoo kalea ka mid ah waxaa la arkay in xisbigii cunsuriga ahaa waddankan jarmalku uu kor soo kacayo oo uu ajanacaybkii uu dad ku beerayo marka haddii fursad la siiyo dadka ajanabiga ah maadaama iyagu ay yihiin cidda koowaad oo runtii xisbiyada cunsuriga ahi ay la dagaalamayaan ama ay diidan yihiin in haddii la siiyo fursada inay wax doortaan oo cashariyadii loo fududeeyo ay ka qayb qaadanayso doorashada ka qaybgalkeedu inay siyaado oo dadku ay doorashada galaan sidaa darteedba anaguna hadeer waxaan qayb ugana in shan iyo labaatanka bishan aan qabanayno runtii dhiirigelin seminaaro iyo workshop iyo tababaro iyo weliba munaasabad weyn oo aan dadka ugu sharaxayno qaabka doorashada yurub iyo doorashada jarmalka iyo looga qayb geli karo maadaama system kala duwan uu yahay sidoo kalena dad ku dhiirigelinayno inay dhalashooyinka qaataan oo ay xeraystaan si ay fursad ugu helaan inay bixi ka maadeen go-aankooda iyagu ay miiska u fadhiistaan oo ay wax ka gaari karaan